alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira waxaynu ku dhex jirnay kitaabu lbuyuuc weliba iibabka la ysu diiday waxaana halkan ka bilaabmayaa iibabka la ysu diiday laakiin iibku uu ansaxaayo maca alithm iyadoo qofkii uu ku dembaabay wayaxrumu uhi waxaa xaaraan an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid beledka degani libaadin mid beledka meel ka baxsan ka yimi inuu iibiyo alxaadiru waa saakinu alxaadira waa ka degan magaalada ama tuulada albaadiya asal ahaan waa saakinu lbaadiya waa ka degan miyiga laakiin halka waxaa looga jeedaa man qadima albalada bisilcatin yuriidu baycaha fiih waa qof beledka soo galay oo meel kale ka yimi ama magaalaha ka yimaado ama tuulo ama miyaha ka yimaado alaabbuu sidaa uu doonayo beledka inuu ku iibiyo marka mid beledka sii deganaa u iibin maayo waayo say ku dhici karta arrinkaasi wa suuratu dalika buu ihi arrinkaa suuradiisu waxay tahay bi an yaquula inuu yidhaahdo alxaadiru ka beledka degani lilbadwiyi inuu ku yidhaahdo kii baadiyaha ka yimi kii dabadda ka yimi alladii kaasoo qadima soo galay beledka bisilcatin alaab la soo galay uu doonaya beledka inuu ku iibiyo wa hiya waxaal hiya alaabtaasina mimaa alaabta ay ka mid tahay yaxtaaju ay baahan yihiin ee annaasu dadku ilayhaa iyada ay u baahan yihiin fi lbaladi yuxtaaju loo baahan yahay ilayhaa iyada fi lbaladi beledkaa looga baahan yahay uha laa tabic ha iibinin alaana iminka alaabta ha iibinin xataa abiicahaa ee liabiicaha si aan u iibiyo ee silcata alaabta laka adigaan kuugu iibiyo qaliilan qaliilan in yar in yar bithamanin thaman iyo qiimaan kugu iibiyo qaalin qaali ah marka beyculxaadir lilbaad waa sidaasi waa qof baa alaab meel beleda ka baxsan ke ka keenaya mid beledka degan baa wuxuu ku odhanayaa alaabtiina waa alaab loo baahan yahay buu uhi wuxuu ku odhanayaa war alaabta hadda ha iibina iska daa anaa ku iibinayo oo tafaariqeynayo lacag badan kuu siinaaya arrinta noocaasa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa diiday oo nabigu wuxuu yihi laa yabiicu xaadiru libaad qof beledka degani qof dabadda ka yimi oo alaab iibinayaan uu iibinin cabdillaahi ibnu cabaas markii la weydiiyey xadiidka macnihiisa wuxuu yidhi laa yakuunu lahu simsaaran noqon maayo dilaal isaga iyo dadka kale u dhexeeya waxaa isweydiin laha maxaa loo diiday arrinka noocaasi ah miyaan la odhan karin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi addiinu nasiixa oo xadiidkaasi wuxuu tusinayaa inuu iibiyo miyaan la odhan karin waxaa le xadiidkaasi waa caam oo xadiidkan masalada sidaa gaarka uga hadlaaya ayaa khasisay oo mas'aladan ka saaray sababta loo diiday xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay ku caddahay oo alaabtii qof beledka degani markuu idhaahdo anaa iibinaya oo tafaariiqeynaya oo qiimo qaaliya kuu siinaaya dadkii bay ku qaaliyoobaysaa qofka alaabta dabadda ka keenay waxay u badan tahay inuu doonayo alaabta inuu iska faasaxo uu iska noqdo markaa isku si uu iibin maayaan isaga iyo qofkan beledka degan markaa sababta loo diiday waxa weeye dadka ayaa loo turayaa walihaada riwaayadda muslim waxaa kusoo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi dacu nnaasa yarzuqu allahu bacdahum min bacdi waar dadka iska daaya ilaahay a kala arsaaqe oo qofka alaabta dabadda ka keenay ee doonaya inuu iibiyo dabeetana uu iska noqdo dadka ilaahay ha ka arsaaqo qiimo jaban ha kaga helaane daaya idinku ha ku qaaliyeynina saasuu hi nebigu calayhi isalaatu wasalaam arrintan markaa shuruud bay ku xidhaan culimada shaaficiyada iyo fuqaha kaleba shuruudda waxaa ka mida taa uu ku sheegay kitaabka wuxuuhi wahiya mima yaxtaaju ilay yaxtaaju ilayha fi lbalad alaabtu horta shardi maa inay raashin tahay ama raashin ha noqoto ama wax kale ha noqoto ay xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kala qaadqaadin laa yabiicu xaadirun libaad ayuu yihi marka alaabtu se waa inay tahay mid loo baahan yahay ama raashin ha noqoto ama dawo ama dhar dadku ay xidhaan ama alaabooyinka iyo qalabka guryaha lagu dhiso haddaan alaabtu haddii alaabtu ay tahay mid aan looba baahnayn dee dadkii wax ku qaaliyoobayaa ma jiraan oo sababtaan loogu baahnayn ama ha noqoto inay tahay hayru marquubin fiiha mid aan la jeclayn ama ha noqoto inay marka horeba iska buuxdo beledka marka ciladii loo diiday iibkan ayaa meesha ka maqan haddii alaabtu ay tahay mid aan loo baahnayn cumuuman ama ay tahay mid marka horeba iska jabanoo arrintaasi sicirka iyo qiimi aanay waxba ka bedelahayn waxaa kaloo shardi idheen an yakuuna albadawiyu jaahilan bisicr qofkan alaabta dabadda ka keenay waa inaanu qiimaha la socon haddii isaga laftiisu qiimaha uu la socdana waa isku mid bay idhaha inuu isagu iibiyo inuu qof kale u iibiyo laakiin taasi sax maaha waxaa dhici karta isagoo qiimaha la socda inuu haddana doonayo qiimo jaban inuu ku iibiyo oo uu iska tago haddii qof uu idhaahdo alaabta aniga iga tago anaa iibinayo qiimo sare siinaya marka alaabtii waa qaaliyoobaysa shardigaana xadiidka laguma sheegin waxaa kaloo shardi an yakuuna jalaba silcata lilbeyc alaabta waa inuu u keenay iibin ee alaabta haddii ujeeddo kale beledka uu keenay qofkii ku qanciyey alaabta aan kuu iibiyo dee waxbuu taray waxba dadkii ma yeelin waxa uu ka dhameeyeyba alaabtaasi inuu u iibiyo dee dadkiina ay ku intifaacaan wax markaa culays oo u soo kordhiyay ma jirto waxaa kaloo ay yidhahdeen waxaa shardi an yuriida baycaha bisicriha fii yowmiha waa inuu isaga laftiisu doonaya alaabtaa inuu iibiyo maalinkaa sicirka ay marayso inuu ku iibiyo qofkan alaabta keenay laakiin haddii isaga laftiisu uu diyaar u yahay muddaday doonaysaba ha ku qaadatee inuu alaabtaa qiimo qaaliya uu ku iibiyo dee waa isku mid inuu isagu iibiyo iyo in qof kale oo beledka hore usii joogay ay u iibiyaan uu u iibiyo waxaa kaloo shardiya bay yidhaahdeen an yakuuna alxadariyu qasada albadawiya qofkan beledka degani waa inuu isagu qofkan doontay oo markuu arkay inuu alaabtii keenay uu ku yihi war alaabta hadda ha iibinin qiimo waa jabaye anaa ku iibinayo qiimo qaaliga kugu iibinaye laakiin ninkan alaabta dabadda ka keenay hadduu isaga laftiisu la soo doontay oo ihi alaabta ii iibi waa ka duwan tahay bay yidhahan waayo taasi waxay tusinaysaa in isaga laftiisu qiimahan maanta ay marayso aanu ku qanacsanayn isaga laftiisu uu doonayo qiimahan qiimo ka sarreeya alaabtiisu inay ku baxdo shuruuddaasay sheegaan kolle xadiidka laguma sheegin laakiin taxliilaadka aynu sheegnay bay u sheegaan waxaa daba isweydiin leh haddii uu iibku sidaasi u dhaco oo qof beledkii degan baa qof alaabtii dabadda ka keenay u iibiyey suuraddaasi la diidan yahay xukumka iibku muxuu noqonayaa iibku wuxuu noqonayaa iib saxiixa buu noqonayaa waayo nahyigiyo diidmadu umay imanin iibka laftiisa ay wax ka khaldan yihiin ee waxay u timi wax ka baxsan oo ah inuu iibkii tawaliyey oo gacanta uu ku dhigay qof ay dhici karta hadduu isagu iibiyo in alaab dadka ay ku qaaliyowdo nahyiguna hadduu u noqonayo shayga wax ka baxsan fasaad keensan maayo marka haddii qof alaabta dabadda ka keenay meel beledka ka baxsan mid beledka degani uu iibiyo suuradaasi culimmadu ay sheegeen iibkii wuu ansaxayaa laakiin qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafay isagu waa dembaabaya laa yabiicu xaadiru libaadin ayuu khilaafay wayaxrumu waxaa xaaraana an yutalaqaa in laga hortago alrukbaanu dadka safarada ee soo gelaaya maxaa looga hortegayaa ama in lasoo dhaweeya maya lishiraa-i minhu si wax looga iibsado haddii ujeedo kale dee looga hortegayo sida in cadow laga difaaco kale oo tuug laga celiyo ama in la soo dhaweeyo oo la marti qaado taa maata laga hadlaya waa haddii looga hortegayo si alaabta looga iibsado alrukbaanna waa jamcu raakib asal-ahaanna waa qofka geela saaran dabeetana waxaa lagu isticmaalay gaadiidka kale qofka fuula ee aan geela aan ahayn kadibna waxaa lagu isticmaalay qof kasta oo markaa safara wain kaana maashiyan mid lugeynayaba ha noqdo marka wasfiga wasfi aqlabiya wey oo dadka safaradaba waxay u badan tahay dee inay gaadiid saaran yihiin gaadiidka waktigaa lagu safri jirayna dee geel buu u badnaa waa yahay fayukhbirahum wa an yutalaqaa baa la nahiyey ama wayxruuxan an yatalaqaa qofkii inuu ka hor tago arukbaana safarada inuu ka hor tago oo fa yukhbirahum dabeetana uu u waramo ka hortagaa sababtii bikasaadi maa shaygii inuu fadhiyo oo aanu soconayo macahum iyagoo ay sitaan min almataaci dee alaaba iyo raashimiya waxyaaba lamidka wuxuu ka odhanayaa alaabtan aad sidataan magaalada kama socoto oo kaam laydinka odhan maayo isagaa doonaya inuu la wareego liyashtariya si u iibsado minhum iyaga uga iibsado biqubnin ugaga iibsado jabsasho uu jabsado bimacnaa qiimihii ay maraysa dee qiima aada uga hooseeya uu ka siisto iyaguna sicirka alaabtu ay maraysa garan maayaan arrinta nabiga calayhi salaatu wasalaam diiday xadiid badanna waa kusoo aroortay xadiid cabdillahi bni cabaas baa ka mida laa tatalaqaw rukbaan buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam safarada ha ka hortegina laa talaqaw silaca ha ka hortegina alaabooyinka beledka lagu soo wado laa talaqaw rukbaana lilbeyc ha ka hortegina dadka safarada ah yacnaa si aada alaabta uga iibsataan maxaa loo diiday arrinkan arrinka waxaa loo diiday laba sababo asabab alawal qofkan alaabta sida ee safarka ah in la dhaco ayaa la diidaya oo isagoon suuqii soo gaadhin oo warmaqabta ah oo alaabtu intay suuqa ka marayso aan ogeyn haddii laga iibsado waa la dhici karaa marka waxaa la doonaya inuu suuqii soo galo oo isaga laftiisu uu ogaado alaabtu waxay maraysa markaa cidina dhici mayso sababta labaadna waxay tahay haddii dadkii safarada ahaa dad ay kaga hor tagaan meel aan suuqa ahayn oo alaabtii ay ka jumlataan alaabtii dadka hadhow iyagu way ku qaaliyeynayaan oo dadka safarada jabnaashaa lagaga heli lahaa laakiin ninkii magaalada deganaa alaabtii oo markuu urursado hadhow toole qiimo sare ayuu dadka ka siinaya dadki waa ku qaaliyoobaysa ta kale dadkii kale ee baayac mushtarka ahaa dee iyaguna wax ka dabadayi lahaa alaabtaa ayaa iyaguna waxay iibsadaan aan helahayn oo gacmo kooban wixii alaab magaalada soo gashay inay ku ururto ayaa dhici karta waxa haddaba isweydiin la halkaan lagaga hortegi karin waa halkee shaaficiyadu waxay leeyiin waa khaarij albeled beledka meel ka baxsan baan lagu qaabili karin laakiin mar hadday magaalada soo galaan walow suuqii aanay soo gaadhinba waa laga iibsan karaa laakiin sidaasi sax maa sidaas saxdii waxay tahay walow beledka haba soo galaane alaabtaa suuqii lagu iibinaya mar haddaanay soo gaadhin talaqi rukbaan bay noqonaysaa waxaana caddaynaya xadiidka riwaayadda bukhaari laa talaqaw silaca xataa yuhbata biha ila alaswaaq alaabooyinka ha ka hortegina ilaa suuqa lasoo gaadhsiinayo waa warcadu nebigu calayh isalatu wasalaam uu sheegay alaab waliba suuq bay leedahay caanuhu suuq bay leedahay dhuxushu suuq bay leedahay khudaartu suuq bay leedahay xoolaha nooli waxay leeyihiin suuq markaa nooc kasta ilaa suuqiisii la keeno ila suuqiisu qofku sicirka iyo qiimaha ka ogaan karaaye haddii qofkii laga iibsado walow magaalada gudaheeda baa lagaga iibsadee taa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday bay noqonaysaa shardi miyay tahay sidaa uu sheegay dadka inuu u sheego alaabtu inay jaban tahay iyo waxaa taa hadduu u sheego waa khiyaamo labaad laakiin xataa haddaanu sidaa u sheegina uu ka iibsado uun si axaadiisu ay itlaaqday waxa uu sameeyey waa khalad iibka haddaba xukumkiisu muxuu noqonayaa iibkan waa saxiix laakiin qofkii alaabtii laga iibsaday isagoon suuqeedii weli soo gaadhin ayaa khiyaar yeelanaya ikhtiyaar buu u yeelanaya iibkaa inuu fasakho oo uu ka noqdo iyo inuu saa ku socodsiiyo xadiidka rasuulkana waa ku caddahay faman tuliqiya faman talaqa aljalaba ayuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ama faman tuluqiya fasaaxibu silcati bilkhiyaar qofkii alaabta lahaa ikhtiyaar buu leeyahay markuu suuqa yimaado waxaa la isku waafaqay haddii qubni qofkaa uu ku dhaco la jabsado inuu ikhtiyaarkaa leeyahay haddii aan la jabsanee sixiru suuqii laga siistay khiyaarkaasi ma leeyahay waa maxalu nisaacin bayna alculamaa sida saxdiina waxay tahay labada xaaladoodba khiyaar wuu leeyahy liiطlaaqi alxadiid oo xadiidku ma kala qaadin xadiidkaasi haddaba wuxuu daliilaya iibku inuu ansaxayo waayo iibku haddaanu ansixin lama yidhahdo khiyaar buu leeyahy wa jaclu اlkhiyaari lilbaayici farcun can sixati اlbayci iibku hadduu faasid yahay de waxaa la odhan lahaa lala kala noqdo ila ma ansixina kana lacagtiisa ha qaata kana alaabtiisa laakiin waxaa loo ogol yahay iibkaa inuu sidaa ku daayo sidaasi uu ku fasaxo taasina waxay tusinaysaa iibku marka hore inuu ansaxay waayo wayaxrumu waxaa xaaraana buu ihi an yasuuma inuu baayaco ninku calaa sawmi akhiih walaalkii baayicitaankiisa inuu ku dul baayaco waayo nebigu wuxu uhi laa yasuumu rajulu calaa sawmi akhiihi macanaa ninka iyo dumarku waa isku mid qofka ayuunbaa loo jeedaa walaalkii yaanu ku dul baayicin asawmu waa maxay haddaba bisiin bian yaziida wa suuratu dalika bian yaziida waa inuu ziyaadiyo fi silcati ay fi thamani silcati alaabta lacagteedii waa inuu ziyaadiyo bacda istiqraari thamani labada qof ee hore markay isla meel dhigeen qiimaha dabadeed marka asawmu calaa sawm labadan qof waliba waxba may kala iibsan laakiin way baayactameenoo waxa ay ku heshiiyeen inay shaygaa kala iibsadaan qiimiina waa isla meel dhigeen laakiin weli heshiiskii muu dhicin ma banaano qof kale inuu ku idhaahdo kii alaabta lahaa kaaha ka iibina aniga iga iibi ama qofkii doonaya alaabtaa inuu iibsado laakiin weli aan iibsan ma banaano inuu ku idhaahdo iskaga kaale anaa kaa iibinaya oo lacag jaban markaa kaa siinaye nabigu calayhi salaatu wasalaam si aada maqasheen wuu nahiyey waxaa loo diidayna waxa weeye lima fii dalika min aliidaali laakhariin qofku qofka uu dhibay wa arrintaasina waxay sababaysaa cadaawad iyo xiqdi haddii qofkii qofkii ay heshiiyeen laga kaxaysto amaba se qofkii qofkii ay heshiiyeen lagala wareegolol isaga waxbaa ka iibin annagaa qiimo qaaliya kaa siisanayna annaga naga iibi haddii aan labada qof weli ay isbaayacayaan oo lam yastaqira thaman weli iib islamay meel dhigin welina qiimo kama heshiin xaaladda noocaasa qof waliba dhinaciisa waa ka baayici karaa taasi asoom calaa soom noqon mayso waxaa kaloo iyaduna asoom calaa soom aan soo gelahayn waxaa loo yaqaano baycu lmusaayada baycu lmusaayada waa maxay shaygan qofkii iibinaayey isagu qiimaba uma sheeginoo intaasaan siinayaaba mu odhan dadkiibuu ku yihi imisaad siisanaysaan nin baa wuxuu yihi boqol baan siisanaya man yaziid buu leeyay yaa kordhinaya mid baa wuxuu leeyahay boqol iyo labaatan man yaziid ilaa cid kordhisaba la waayo shaygaa iibin maayo bayculmusaayadaa la idhahda waana jaa-is biitifaaqi alculamaa culamadu waa isku waafaqsanya marka kaasoo kale isagu ma soo gelaayo oo lama odhanayo kii boqol yidhi kan dee boqol iyo labaatan maa siisanaya yidhi maanu ku dul baayicin la odhan maayo waayo ka boqolka yidhi dee lama aqbalin inaan la aqbalin maxaa u daliila soo tan laleeyayaa kordhinaya taasina waxay daliil u tahay asawmu calaa soom goorta uu mamnuuca yahay waa haddii qofkii la aqbalo oo qofkii shayga iibinaya u aqbalo dha waayo waa kaa iibinaya intaa waa kaa siinaya ama toosba yaanu aqbalin oo qabuul sariix yaanu jirine calaamaatu ridaa bilbeyc ay jirto laakiin haddii la diido la dhaa kaama siinayo qof kale waa odhan karaa aniga iga iibi haddii sidaasoo kale la isbaabaayacayyunu calaamatu ridaa aanay muuqan iyada lafteedana qof kale waa odhan karaa iga iibi mid kalena waa odhan karaa anaa kaa iibinaya waxaana arrintaasi u daliila oo laga qiyaas qaatay alkhibatu cala alkhiba oo gabadh uu nin guur kala hadlay goorma ayaanay bannaanayn nin labaad inuu kala hadlo waxaanay bannaanayn marka ka hore la waafaqo amaba se waxa weeyaan loo muujiyo in raalli lagu noqday laakiin haddii si cad loo diido ama diidmo iyo waafaqitaan midnaba aan loo muujin gabadhaasi de waa xoro iyadoo mid hore ula hadlay mid labaadna waa la hadli karaa waxaana u daliila dee xadiidkii faatima bintu qays nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tiri khatabanii mucaawiya wa abu jahmin mucaawiya abu jahm baa guur ii soo bandhigay mid saddexaad baabuu rasuulku ka dulgeliyey labadoodiina ma inkirin waxaanay culimmadu ku xambaareen si ay isu waafajiyaan walaa yakhtub calaa khidbati akhiihi marka aanay muwaafaqa jirin ee ka hore aan la waafaqin iska daa buu nebigu ku uhi mucaawiya waa caydhe abu jahmna iska daa waa nin gacan dhiiranoo dumarka u garaacay usaamo guurso waa mid saddexaadoo nebigu alayh salatu salaam iyadoo labadii horeba ay jiraan uu soo bandhigay waa yahay wayaxrumu waxaa xaaraana cala rajuli markaa baycina waa loo qiyaas qaadanaya haddaan qofkii muwaafaqo loo muujin qof kale waa baayici karaa wayaxrumu waxaa xaaraana cala rajuli ninka waa xaaraanka an yabiica inuu iibiyo asilcata alaabtii calaa bayci akhiihi walaalkii iibkiisa inuu ku dul iibiyo wa dalikaasi musawarun waa mid la suureynaya waxaa lagu suureynaya bian yaquula inuu idhaahdo lilmushtari iibsadi inuu ku idhaahdo ifsakh fasakh albeyca hadalbeyca iibkan wa ana aniga abiicuka shaygan kaa iibinaya oo biarkhasa bithamanin arkhasa qiimaha lagaa siiya mid ka jaban baan kaaga iibinaya arkhasa midda jaban minhu qiimaha ka jaban ee min hada thaman amaba se wuxuu la hadlayaa baayici wuxuu dha ifsakh ilbayca wa ana ashtari minka biaklaa minhu anaa alaabta kaa iibsanayo qiimaha ninkaas uu kaa siistay qiimo ka sarreeya kaa siisanaya arrinta noocaasa nabigu alayh salaatu wasalaam waa nahiye xadiida saxiixeynka ku jirta walaa yabiic calaa beyci akhiihi buuhi nabigu alayhi salaatu wasalaam walaalkii yaanu ku dul iibini laa yabiic bacdukum calaa bayci bacdin xadiid ibnu cumar fi bukhaari wa muslim waxaa loo diidayna waynu garan karnaa dee arrintaasi cadaawad bay dhalaysaa goortaa haddaba aan lagu dul iibin karin waa goorte iibkii u dhacay bo labadan qof wixii way kala iibsadeen oo tii hore ee maraysa heshiisuun lagu heshiiyey wax la kala iibsado laakiin weli aan la kala iibsantani way ka duwantah labadan qof waxbay kala iibsadeen laakiin waxay ku jiraan fii zaman alkhiyaara waktigii labada mid waliba uu ikhtiyaar u lahaa iibka inuu ka noqdo oo tusaalaan weli way wada joogaanoo may kala tegin oo khiyaarulmajliskii baa u taagan ama khiyaaru shari baa jiray khiyaaru shari oo dee mudda ayay labaduba shardisteen ama midkood baa shardistay marka wuxuu ku odhanayaa ka faa'iidayso fursadaas ikhtiyaarka aada leedaho iibka faskhi anaa kaa iibinaya ama anaa kaa iibsanaya marba kawla hadlaya way ku xidhanta waayo ka warama haddii muddatulkhiyaarkiiba la dhaafo ikhtiyaarba aanu jirin ma bannaan yahi albeycu cala albeyc inuu dha aniga iga iibi shaygii hebel aad ka iibisay ama uu dha iska celi anaa mid ka jaban kaa iibinaye fuqahada qaarkood waxay leeyihin taasi waxba waa xaaraan lama odhan karo waayo faa'iide ay leedahay baan jirinba oo qofkani dee iibkii kama noqon karaba iibiyaha iyo iibsaduhu toona laakiin sida saxdi waxay tahay taa lafteedu waa xaaraan xataa haddaan iibka laga noqon karin in qofkii wax iibiye la dhaahdo aniga iga iibiyo kaa ka soo celi ama kii iibsado la dhahdo iska celi anaa mid fiican kaa iibinaya ama jabane ma banaana waayo xadiidku horta wuu ilaaqay oo labada xaalood muu kala qaadin walaa yabiic bacdukum calaa bayci bacdin ta labaad waxaa dhici karta qofkii haddii la hunguri geliyo an yataxayala lifaskhi lbayci inuu u xeeladaysto sidii iibkaasi uu faskin lahaa oo qiil uu raadiyo marka la idhaahdo war annagaa qiimo badan ka qaaliya kaa siinayne ka soo cesho ama la dhahdo war iska celi annagaa qiimo jaban kaa siinayne inuu si un qiil u raadiyo u idhaahdo waxbaanu iibka ka sii ahaayo siiqadu tii saxda ahayd ma ahayno madhab hebel ma ogolo madhabkaasaan ku shaqeeyaayo taasaa dhici karta marka albaabka gebigiisaba waa in la xidho wayaxrumu waxaa xaaraanay calaa shaksi qofka waxa xaaraan ka ah an yanjusha annadshu ama annajashu labadu waa saxe waxaa la dhahdaa inuu sameeyo bian yaziida waa inuu ziyaadiyo fi silcati ay fii thamani silca alaabtii la kala iibsanayey qiimaheeduu ziyaadinaya wahuwa xaalowa isagu hayru raaqibin aanu danka lahayn fiihaa ay fii shiraa'iha iibsashadeeda oo waayahay haddaanu iibsashadeeda danka lahayn muxuu siyaadinaya liyagura suu u dago bihaa ay bishara bishiraa'iha iibsashadeedan uu muujistay si uu ugu dago hayrahu cid kale oo dadka ay u yidhaahdaan wallaahi alaabtaasi dadku intaasay ku baayacayeen oo naga siiya bay lahaayeenoo qiimahaasi way ku gadantay markaa dadkii buu luggoynayaa nebigu walaa tanaajashuu buu yidhi wanaha nabiyu can innajash walxadiidu fi saxiix albukhaari wa muslim sababta loo diideyna waxa weeye waa lugooyntaa ku sugan oo muuminiintu waa nasaxa waa dad isla taliya ee dad islugooye maaha qofka sidan yeeleyna qof walaalkii ayuu lugooyey qofka sidaa yeelayna waa dembaabayaa xaaraan buu sameeyey haddii qofka alaabta iibinaya uu ku waafaqsay oo qof halkan uu dhigtay oo uu yidhi adigu dadku markay soo galaanun ibaayac waxaad tira war anaa intaa siisanaya si alaab dadku ay u iibsadaan oo ay u jeclaadaan labadooduba dembiga waa wadaagaya waxbay ku leeyihin haddii sidan ay dhacdo iibkuma ansaxaya nacam iibki waa ansaxaya laakiin qofkii alaabta iibsaday ee qofka hadalkiisa ku dagmay khiyaar buu yeelanayaa marka uu ogaado inuu iibkaas sidaa ku daayo iyo iibkaasi inuu faskiyo wayaxrumu waxaa xaaraana calaa shaksi waa xaaraanka an yabiica inuu iibiyo alcinaba cinabkii inuu iibiyo minman mid inuu ka iibiyo yatakhidu ka samaysanaya khamran khamri ka samaysanaya waxa laale iyo waxa khamri laga sameeyo o dhami waa la mid bal waxaa la mida kullu maa yustacaanu bihi cala alxaraam wax kasta oo xaaraan loo kaalmaysanayo yaqiinan aw bikhalabati dannin si la hubo ama see u badan tahay yacnaa shaygani waa xalaal laakiin waxaad og tahaad hubtaa ama ay kuula badan tahay qofkan kaa iibsanayaa inuu si xaaraana u isticmaalayo maalan dameer ayuu qofku iiga iib waxaad ogtahay inuu qalanayo ma banaano inaad ka iibiso waayo qalashada mid ku caawiya baad noqonaysa qof baa wuxuu ku yidhi waxaad iga iibisaa rincood iga iibi waxaad og tahay ama ay kuula badan tahay inuu heesaha ka daaw ka dhagaysanaya ama wuxuu kugu yidhi waxaad iga iibisaa t v iga iibi qalabkiisa waxaad og tahay oo yaqiina ama ay kuula badan tahay waxaaraana inuu ka daawanayo uu ka dhageysanayo inaad ka iibisaa kuma banaana waxaa la mida dharka dumarka ee aan asturnayn gabadha aada og tahay ama ay kuula badan tahay inaanay xijaab ka dul xidhanahay markay baxayso ama gurigeeda un inaanay ku xidhanahayn dabadda ay ula baxayso inaad ka iibisaa kuma banaana arrintani waa tusaale uun wayaxrumu an yabiica alcinaba man yatakhidu khamran laakiin waxaa la mida kullu xalaalin yustacaanu bihi calaa xaraam shay kasta oo xalaalo xaaraan loo kaalmaysanayo oo aada og tahay ama in xaaraan loo kaalmaysta ay u badan tahay sida haalibkaa waa dhici kartaa shaygu inuu yahay shay inta badan si xalaalo loo isticmaalo laakiin in yar si xaaraana loo isticmaalo shaygaasoo kale iibkiisa lama xaaraantimaynayo waayo maslaxadii ku jirtay ayaa cadilmaysa taana dadka dhibaata ka soo gaadhaysa waxaan laga iibin karin un qofka khaaska ah ama gaarka ah ee la og yahay inuu isticmaalayo si xaaraana daliilkuna waa qowl llahi tacaala walaa tacaawanu cala alimi waalcudwaan waayo wuxuu ihi fain baaca hadduu iibiyo ashaksu fii hadihi suwar suwarkan lasoo sheegay masaaishaa lasoo sheegay suwarkan almuxaramati a mid xaaraana saxa wuu ansaxaya albeycu iibku wuu ansaxaya suwarku waa kuwe waa asawmu cala asawm iyo albeyc cala albeyc iyo beycu najash ee maaha tan u dambaysaa kuma jirto ah baycu lcinabi man yatakhiduhu khamran taa iyada iibkeedu ansixi maayo wain jamaca buu hi hadduu kulmiyo ashaksu qofku fii caqdin hal heshiis oo waaxidin keli ah maa yajuusu wax bannaan iyo wamaa shay laa yajuusu aan bannaanayn ayuu hal caqdi uu ku kulmiyey wadalikaasi milu cabdi milu beyci cabdi waa sida inuu addoonkiisii iibiyo wa cabdi gayrihi iyo addoon cid kale ay leedahay oo ciddaasina wakiil kamay dhigan mana aha ciduu weli isagu u yahay oo mas-uulu ka yahay marka addoonkiisa dee inuu iibiyo way bannaantay addoonka dadka kale inuu suurada iibiyaana waa xaaraan labadii buu isku iibiyey wuxuu uhi labadan addoon intuu isku xidhay laba boqol iga siiso ama labadan addoon boqol iyo konton iga siiso waa hal caqdi oo maxaa ku guda jira maa yajuus iyo maa laa yajuus aw milu khamrin aw milu bayci khamrin waa sida inuu iibiyo khamri iyo wa khallin khal oo hal caqdi uu ku wada iibiyo wuxuu ihi khamriga iyo khalkaa maaragta haa qaado labadaba konton ken haddii la kala qaado o idhahdo khamrigaa iga iibso konton iga siiso khalkaana iga iibso oo isagana konton iga siiso waa laba caqdi markaa laakiin caqdi qura waxay ku noqonaysaa in iyadoon qiimahoodii la kala sheegin la israaciyo waayo masaladani waa masalada u yaqaaniin fuqahadu tafriiqu safqa asafqa waa alcaqd waa laba shay ama ka badan oo hal heshiis uu ku dhacay ma la kala qaadi kara ma la odhan karaa ka xalaashaana iibkiisu wuu ansaxayaa ka xaaraantaana iibkiisu ansixi maayo oo tusaale-aan ma la odhanaya labadaa addoona wuu iibiyey addoonkiisa iibkiisuna waa sax addoonka cidda kale iibintuu iibiyena sax maaha qiimihiina waa loo qaybanaya labadii addoon baa la ayaa la qiimeynaya la odhanaya addoonkaasi imsuu ku gadmaa labadii addoone boqol iyo kontonka uu siiyey konton kana muxuu ku gadmaa boqol kiisii baa noqday kii kontonka ku gadmaayey kiisun baa la kaxaysano konton baa la siin boqolkana waa laga celin addoon kale ciddii lahayd baa kaxaysan doonta khamriga iyo khalkana saasoo kale ma la odhan karaa khamriga khal ha laga soo qaado iftarid annahu khalun hadduu khal ahaan lahaa imisuu ku gadmi lahaa labaatan khalkanina imisuu ku gadmi lahaa kan khalka ah isaga waa ka wanaagsanyo konton ma la kala qaadaya ma la odhanaya khalkuna wuu ansaxee kontonkaasuu iibkiisu ku ansaxay khamrigana iibkiisu ma ansixin qiimiina sama lagu qiimeynaya mise waxaa la odhanayaa isku tuur mar haddii shay xalaal iyo shay xaaraana maa yajuus iyo maa laa yajuus hal caqdi uu ku dul dhacay wuxuu yihi madhabu shaaficiya bal jumhuur اlculamaa tafriiqu safqa in la kala qaado walihada wuxu uhi saxa uu ansaxaya albeycu iibku fii maa shaygiibuu ku ansaxaya yajuusu banaan ayuu ku ansaxayaa yajuusu uu banaaye beycu iibintiisu biqistii qeybta kusoo hagaagaysa ayuu ku ansaxayaa min athamani xaalo qeybtaasi ay ka mid tahay thamankii shayga la kala siistay si aynu sheegnay baa loo qiimeynaya wa batala waa buraya albeycu iibkii fii ma kii dhexdiisa laa yajuusu aan banaanayn aanu banaanayn ay beycu iibintiisu aanay banaanayn marka masaladani daliil caqliya iyo daliil sharci labada way leedahay daliilka sharcigii waa xadiidu bara ibn lcaazib oo bukhaari uu wariyey bara wuxuu sheegay anahu ishtara washariiku lahu shay-an iyo dembiyad wa nasii'a isaga iyo ninay shuraaka ahaayeen baa shay iibsaday shaygaa iibsadeen waa shay ribowiya oo ay shardi tahay in la kala qaato intaan la kala tegin lacagta iyo shayga in lala kala wareego markaa shaygii qeybna naqad baanu ku iibsanay buuhi qeybna amaah baanu ku iibsanay waana ribowi tusaale ahaan waa sarifkii oo kale qof baad ku tidhi boqol dollar ii sarif kaash baan sitaaye waa yahay buu ku yidhi konton kaashkoodii baad u dhiibtay kontonkii kalena kaashkooda igu lahow baa tiri kontonkan aad kaashkoodii dhiibtay dee iibkooda waa saxiix wayo dembiyadii de waa xaasil kontonka aad kaashkoodii amaahatay aad ku sariftayna iibkiisu sax maaha markaa sidaasoo kale aanu samaynay uhi bara ibnu caazib qaala fasa'altu canhu nabiya sala allah alay slam nabigaan iibka noocaasa weydiiyey faqaala nebiyu maa kaana yadan biyad fakhuduuhu wixii yadan biyad noqdaye si saxa aad u kala iibsateen qaata wamaa kaana nasiicatan fadaruuhu wixii ribo ribowi ahaa ee amaha aad ku kala iibsateenna ka taga buu uhi nebigu alayh isalatu wasalaam ibnu xajar wuxuu yihi fii fatxi lbaari wastudila bihi calaa jawaasi tafriiqi safqa fayasixu saxiixu minha wayabtulu maa laa yasixu xadiidka waxaa loo daliishaday haddii hal iib lagu wada iibiyo laba shay oo midna uu banaay midna aanu banaanayn in la kala qaadayo ka banaana iibkiisa u ansaxayo ka kalena aanu ansaxayn lacagtii isku duuduubnaydna in labadaba la qiimeynayo dabeetana qiim ahaan loogu kala jaraayo oo la celinayo kii aan banaanayn kii kalena saa iibkuu ku ansaxayo marka caqlan loo eegana labadan shay mid waliba markuu goonidiisa yahay kala xukun bay ahaayeen kan in la iibiyaa way banaaneyd khalka tusaale ahaan kan oo khamrigaana in la iibiyaa may banaaneen isugeyntan la isu geeye hal caqdi labadaba lagu wada iibiyey xukunkaa hore asal ahaan ay lahay waxba ka bedeli mayso oo ka kelidii in la iibiyaa ay bannaan tahay shay kale markuu la socda iibkiisuna sidii uu bannaanyay ka markuu kelidii yahay in la iibiya ay xaaraan tahay markuu shay kale la socdana iibkiisu sidunbuu xaaraanu yahy markaa israadayn maayaan oo shaygii iibkiisu xalaasha ahaa ku xaaraantimoobi maayo shay xaaraana baa la raaciyo hal caqdi ay isku raaceen waayahay haddaba halkan dee waxbaa dhacay oo qofku laba shay buu isku iibsadoo dee laysu saaray soo maha waxaana laga yaabaa labadaa shay israacitaankooda inuu qasdi ka lahaa oo tusaale ahaan beertiisu waxay u baahan tahay laba dibi oo lagu qodo deetan nin baa laba dibi ka iibiyey mid uu leeyahy mid aanu lahayn waa inagaa nidhi kii uu lahaa iibku waa ansaxaya ninku waa kaxaysanaya kii kalena ciddii lahayd baa loo celinaya way ka kala hadheen sooma arkaysa dibi qurana beertii u qodi maayo markaa mushtarigii sooma dhici karto kala qaadista labadii shay la kala qaado inay dhibaata kasoo gaadhaa waa dhici karta walihaada khiyaar buu leeyahay wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu kaa xalaashaa un qaato ka kalena dee waaba waajib in laga tago iyo inuu yidhaahdo waar labadoo dee isa saaran baan anuu muraad ka lahaaye khalaas kan kalena halayga celiyo lacagtayda halay celiyo walilmushtari iibsadii waxaa u banaan alkhiyaarubaa u banaan doorasha uu door kala doorto bayna imdaai lbayc wa faskhi inay iibkiisaa ku socodsiiya inuu faskhiyo goormay u banaan tahay in jahila waa hadduu jaahilka alxaala siduu arrinku yahay laakiin hadduu marka horeba ogaa inay arrintu khaldan tahay oo uu ku galay dee ikhtiyaar ma laha baayicu isagu ikhtiyaar ma leeyahy maya waayo isagu isagaa israaciye laba shay oo midna iibkiisu u bannaan yahay midna aanu u bannaanay wax ka qarsoonaana ma jirto wixii arrinkaa dhib ka soo gaadhana isaga ayaa u badrheedhay wain jamaca buu hi hadduu kulmiyo ashaksu qofku haddii uu kulmiyo caqdayni laba heshiis oo mukhtalafay ilxukm xukumkooda uu kala duwan yahay ayuu kulmiyey wadalika ka qowlihi weeyaan uu yidhaahdo aw kaan yaquula sida inuu yidhaahdo bictuka waan kaa iibiyey cabdi addoonkayga wa aajartuka waan kaa kireeyey daari gurigaygana sanatan baan kaa kireeyey bikada intaas ayaan kaana kaaga iibiyey kaana waxa weyaan aan kaaga kireeyey maanaa bikada waxay ishaaraysaa thamankii marka waa lacag isku duuduuban addoonkaygan baan kaa iibiyey daartaydana sanad baan kaa kireeyey waana kun markaa kunka umuu qaybin addoonka iibkiisa iyo kirada daarta umuu qaybin laakiin tii hore maxay kaga duwantay tafriiqu safqadeen hor soo sheegnay ta hore wuxuu kuliyey maa yajuus wamaa laa yajuus iib bannaan iyo midaan bannaanayn tanna muxuu kulmiyey maa aw shay-aan yajuusaan laba shay oo bannaan laakiin way kala xukum duwan yihiin oo iminka maxay ku kala xukum duwan yihiin labadan maxay ku kala xukun duwan yihiin waxay ku kala xukun duwan yihiin baycu lcabdi iyo ijaaradu ijaaradu caqdi laazima wey bayca laftiisu waa laazim oo inuu tusaale kan ka duwan waxa weeyaan keenaabuu ahaa oo jaa-isa waxay ku kala duwanaadaan walihaada tusaalaha uu keenay marka la raaco waxaa saxa inay isku mid yihiin ama kala ha kala xukum duwanaadaan ama yaana kala xukum duwanaan oo tusaale ahaan labaduba jaa-is ha noqdaan oo laba la faskin kara ha noqdaan qof labada daraf mid waliba uu faskin karo ama labaduba laazim ha noqdaan labada daraf midna ma faskin karo ilaa ka kale ku waafaqo ama midna jaa-is ha noqdo midna laazim ha noqdo waa isku mid aw zawajtuka bnatii buu ihi inantaydaan kuu guuriyey wabictuka waan kaa iibiyey cabdaha addoonkeedii bikada intaasaan kaaga iibiyo labadu isku duuduubay meherkii inanti iyo qiimihi addoonka saxa waa ansaxaya albaycu wa qusita waa la qaybinayaa wasica alciwadu waxaa la siiyey calayhima labadooda loo qaybinaya halka hore waxaa loo qaybinayaa addoonka iyo kirada daarta tan dambana waxaa loo qaybinaya inanta meherkeeda iyo iyo addoonka qiimihiisa ayaa loo qaybinayaa oo inanta meherkeeda lama magacaabin be maxaa lagu soo saaraya ma inantaa la qiimeynaya la odhanayaa inanta quruxdaa lamisu meherkeedu noqonaya maya maharulmithli baa laga soo ayaa la eegaya inantaasoo kale imisaa lagu guursadaa waayahay addoonkaasoo kalena imisaa la siistaa saasaa loogu qaybinaya loogu qaybinayaa qiimihii isku duuduubnaa waaya wuxuu yidhi man calima qofka ogaada bisilcati alaabtii ku ogaada ta uu doonaya inuu iibiyo weeye cayban in qofka ku ogaada lazima waxaa waajib ku ah yubayinahu inuu caddeeyo ayaa waajib ku ah waayo haddaanu caddayn dee wuxuu sameeyey baa qishi qishkuna ooba kabiiraba fain lam yubayinu haddaanu caddayn ceebta u alaabtiisa ku ogyahay oo dadkii uu qariyo faqad hasha waa khiyaameeye almushtari nebiguna wuxuu uhi man hashanaa falaysa mina qofka shayga intiisa xun noo qariya naga mid ma aha waayahay markaa mid dambaabuu noqonaya toobad baa waajib ku ah iibkii isaga ka waran walbaycu iibkii saxiixun weeye iibku wuu ansaxaya inuu markaa ansaxayana waxaa u daliila xadiidu cabdillaahi bni cumar fi lbukhaari wa muslim albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wabayana buurika lowma fii baycihima wain kadaba wakatamaa muxiqat barakatu baycihima iib buu nebigu ku magacaabay marka been laysu sheego waxa laysu qariyo taasina waxay daliilutay inuu iibku ansaxayo qofkii waa dembaabay laakiin iibkii waa ansaxaya oo alxukmu cala lbayci bimixaaqi lbarakati yaqtadii sixatahu waa yahay qofkii haddaba shayga ceebtiisa loo qariyey muxuu xaq u leeyahy ee aan ogeyn fa ida alaca markuu ogaado ee uu daalacdo almushtari iibsadihii cala alcaybi ow calaa caybin hadduu daalacdo in yaعnaa fi lmabiici ku sugan bilmabiici ku sugan kaana ceebtaasoo xaasishay cinda albaayici iibiyaha agtiisa shaygani intuu intuu qofkan iibiya iibiyey uu haystay bay ceebtu ku dhacdo ama iibka hortiba ha ku dhacdo ama qabla alqabdi ha ku dhacdo labadu waa isku mid intaanu iibinba ayuu shaygani ceebtan lahaa ama ceebtani ama markii la kala iibsaday intaan lala kala wareegin ha ku dhacdo waa isku mid falahu waxaa u sugan ay lilmushtari iibiya araddu baa u sugan ay radd lmabiic inuu celiyo shaygii ceebtu ay ku soo baxday ee uu iibsaday raddiganina waa raddi qahriya weeye oo qofkii marka hore ka iibiyey ama raalli ha ku noqdo ama yaanu ku noqon raddi qahriya baa la idhaahdaa maxaa kaloo u bannaan waxaa kaloo u bannaan dee inuu iska haysto markuu iska haysto lafteeda lababa wuu u door leeyahy inuu iska sabro shaygaa intiisa uu iskaga qaato wax magdhowa aanu weydiisan iyo inuu idhaa shayga waa iska haysanayaae intaa uu leeya aada ii qarisay qiimihiisa wixii ay ka dhintay baan kaa rabaa labadu waa u bannaan yihin in shayga markaa intale lagu celin karo ceebta uu leeyahay waxaa u daliila xadiidka axmed iyo abu daawuud iyo ay wariyeen ana rajulan ibtaca ghulaama faaqaama cindahu ma sha allah uma wajada fiihi cayban nin baa addoon iibsaday mudduu addoonkii la joogay kadib buu ceeb ku ogaaday uu leeyahay fakhaasamahu ila nabiyi sala allahu alay wasalam ninkii waxa weeyaan ka iibiyey ayay nebiga isula xukun tageen faraddahu calayhi nebigu kii iibiyey addoonkaa iinta leh waa ku celiyey ta labaad asalku waxa weeyaan qofku markuu shay iibsado inuu ku talagalay shaygaasi inuu shay bad qaba maalkiisaa wuxuu u bixiyo lacagtaa uu dhiibay inuu ku bedesho uu weydaarsado shay iimahaa ka bad qaba marka maxay noqonaysaa lacagtiisa ama maalka shayga uu ku iibsaday inta ay ceebtaa iyo intaasi shayga ka dhintay bilaa muqaabil baa la qaatay xaqdarra ayaa lagu qaatay waxaa daba isweydiin leh dadku waa ku kala duwanaan karaa maxaa ah iin iyo ceeb shaygii la iibsaday lagu celin karo maxaase aan ahayn laabudda arrintaa waa in qaacido loo sheego taasuu ka hadlo wuxu uhi wadaabituhu ceebta shayga lagu celin karo shaygii la kala iibsaday ay daabit lcaybi maa naqasa alcayna weeye ay huwa ceebtaa shayga lagu celin karaa maa ceebti weeye naqasa alcayna shayga cayntiisaaba kala dhimanba naqasana waa la odhan karaa naqasana waa la odhan karaa takfiifka ayaana afsaxa waana ka qur-aan kusoo haray uma lam yinqusuukum shay-a oo cayntii siduu u nuqsaamiyey wuxuu u nuqsaamiyey addoon buu iibsaday uu moodaya inuu luga qabo shaw lug ardafiishalaa ugu jirtayba labadii lugood bay midi maqan tahay meena cayntii nuqsaamin caynta lafteed baa nuqsaamtay waay aw naqasa ama nuqsaamiya alqiimata shaygaa qiimihiisa naqsan ayuu nuqsaamiyey naqsigaasoo yafuutu uu ku tegaayo uu ku seegayo qofkii bihi sababtiisa qaradun ujeedo saxiixun sax ah walxaal iyada oo xaalku uu yahay ana alghaaliba sida haalibka ah fii midli dalika shaygaasoo kale inuu yahay assalaamatu inuu ka bad qabo ceebta iyo intaa inuu ka bad qabo ayaa shaygaa haalib u ah wlgaalibu fii mili dalika almabiici cadamuhu ceebtaa inaanu lahayn baa shayga u haaliba marka ceebtu waa haddii shayga cayntiisii laftiisii bay nuqsaaminaysaayo dee shaygiibaaba kala maqanba shaygiibaaba qayba ay ka maqan yihiin shaygii kamida ama shaygu uu isu dhan yahay ee intan uu leeyahay qiimihiisii bay ridaysaa oo markuu intan leeyahay markuu ka badqabaan isku qiimo ahayn ujeeddo qofkani uu ka lahaa shaygan uu u iibsanayey ayuu tusaale ahaan ceebtu meesha ka saaraysa midida maxaa loo iibsaday wax lagu gooyo soo ma hadduu qofku kaa iibiye ka waran midi aan waxbaba goynahaynba laa taqtacu shaya qaradkiiyo ujeeddadii aad u iibsatay way maqan tahay soo ma laakiin haddii shayga cayntiisii aanay waxba ka maqnayn cayntiisii way dhan tahay oo tusaale ahaan uu addoon buu ahaa fara badanaa far yaroo lixaad baa halkaa ka laalaaday fartii baa laga jaro markaasaa qof laga iibiyey cayntiisa waxaa kaa maqnaa faraha asal ahaan waa shan shantiina waa dhanyi ama shayga ceebtani iyo nuqsaantani qiimihiisa waxba ka dhimi mayso markuu leeyahy marka kale waa isku mid laguma celin kara taa waxaa kaloo shardi kale oo muhima an yakuuna alghaalibu fii mili dalika cadamuhu curfigaa loola noqonayaa masalada waxaa la eegayaa shaygan oo kale waktigaa iyo meeshaa la joogay lagu kala iibsaday ma inuu ceebtaa leeyahay bay u badan tahay oo laysla yaqaana mise inaanu lahayn haddii ay u badan tahay inuu ceebtaa leeyahay kuma celin karo qofki walow cayntii iyo qiimiba ha nuqsaamise waayo mar hadday u badan tahay shaygu inuu ceebtaa leeyahy haalibuhu ceebtaa uu leeyahay dee isaga ayay ahayd inuu iska eego mushtarigu ama uu yidhaahdo miyuu leeyahay marka taqsiirka iyo gaabintu xaggiisa ayay ka timi waxaana ay ka dhigan tahay in loo sheego la yidhi ceebtaa wuu leeyahy waa kuwa yidhaahdaa culimadu qaacida fiqiga almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan wixii curfi ahaan laysla yaqaanaa wuxuu ka dhigan yahay wax afka laysaga sheego laysu shardiyay buu ka dhigan yahay tusaalahan keena beledkeenna weliba aada uga muuqda tusaalahaas waxa weeye gawaadhida waddankeenna lagu iibiyaa maxay u badan tahay mustacmal soo maa mustacmal gawaadhi lasoo watay oo boqol kun oo kilomitir laba boqol oo kun boqol iyo konton sagaashan siddeetan lixdan ka lixdanka socday bay dadkeenu dhaha waa gaari baroy oo siro sigis weeye lixdan kun oo kilomitirna uu socday haddii haddaba nin uu gaari ka iibsado nin kale oo markay kala iibsadeene ay kala tegeene gaarigii saa ku kaxaystay ayuu gaarigii soo celiyay wuxu uhi war gaarigu ceeb buu leeyahy ceebtiisu waa maxay ta waa gaari mustacmala miyaad arkaa in inta kuna kilomitira u socday waxaa la leeyahay maya ceebtaa kuma celin kartid waayo gawaadhida beledka lagu wato ama lagu iibiya waxay u badan tahay mustacmal marka waxay ka dhigan tahay in gaari marka horeba lagugu yidhi gaari mustacmala lagaa iibinayaa almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan haddaad doonayso gaadhi cusub oon hore loo soo isticmaalin dee adigay ahayd arrintaa inaad ka hadasho haddaad ka hadli weydena oad islahayd adigu waa male waa iska wada cusub yihiinna dee taqsiirka iyo gaabintu xaggaaga ayay ka timi waxaa la mida tusaale ahaan haddii sonkorta oo kale beledka lagu iibiyaa sonkor wada qoyan ay too fudud iyo buurbuur wada leh saasay u badan tahayba waayo huuriye yar iyo dooyo yaryar baa lasoo saaraayo mawjadaha baddaa garaaco way iska qoydaa deetana nin baa nin sonkor ka iibsaday sonkortii markuu furay buurbuurkaa ku arkay war iga celi buu ihi xaq uguma laha oo rabbi qahriya xaq uguma laha in laga celiyo waayo mar haddii khaalibku uu yahay ceebtaa inaanay ka madhnayn dadka beledkuna isla yaqaanin xaq u yeelan maayo waaye wuxuu yihi farcun farcan wuxuu ku saabsan yahay nooc ka mida markaa kishka waana tasriyatu alxayawaan waa in la gaaxiyo neefkii irmaan ahaan loo iibsanayey mise waxba ka horeeya waxba ka horeeya saxiix way ha runtaa masaa'il badan baa ka horeysa tusaale u yeelo wuxuu ihi fayaruddu wuu celinayaa kii addoonka iibsaday in baana haddii uu muuqdo alcabdu addoonkii oo uu ku caddaado hadduu ku caddaado addoonkii khasiyan inuu yahay mid dhufaanan oo aan dee waxba aan dhali karin waayo noolayaasha ujeeddada laga leeyahay waxaa ka mid ah in faxli laga dhigto qoorh laga dhigto dee uu wax dhalo ama addoomaha ha noqdaan ama xayawaanaadkaba ha noqdaane oo asal ahaan dadku waxay ku iibsanayaan addoonka iyo xayawaanaadkuba inay yihiin qoodh ma la dhufaani kara xayawaanaadka xayawaanka hayru maakuulka hilibkiisa aan la cunin lama dhufaani karo lakiin xayawaanka hilibkiisa la cuno waxay dhahan fuqahadu gaaraan shaaficiyadu waa la dhufaani karaa haddii qaradku uu yahay tatyibu laxmihi inuu hilibkiisu wanaagsanaado waxaana la dhufaanaya weliba inta uu yar yahay ta kale waa in wasiilada iyo waddada ugu sahlan dee lagu dhufaano ee aan ciqaab neefkii aan ku noqon ahayn aw baana alcabdu ama addoonkii wuxuu ku caddaaday saariqan inuu yahay tuug dadka xada aw yabuulu ama inuu ku kaajo filfiraashi gogasha wahuwa xaal u isagu kabiirun uu wen yahay oo toddoba jir toddoba sannadood buu gaadhay qofka toddoba sannadood gaadhay weli habeenkii gogasha ku kaajayaana waa cilla arrintaas laakiin inta uu intaa ka yaryahay qofku waa dhici kartaa inay yaaraantu ka keento isku kaadiga marka hadduu yar yahay baa meesha ka baxayso toddoba sannadood uu ka yaryahay marka waa celin karaa addoonkaas waa ceeb dee taasi falow ialaca buu ihi haddii uu daalacday almushtari cala alcaybi shayga intiisii buu ogaaday bacda talafi lmabiici shaygii la kala iibsaday markuu baaba-ay kadib marka wax la celiyaa ma jirto soo ma shaygii oo baaba-ay ayaad iintiisa ogaatay waxayd inaad shaygii ku celiso qofka in lacagtii ka soo qaato soo ma dee waxa la celiyaa maanta ma yeelin shaygii baa baaba-ay maxaa xaasilku muxuu noqonayaa xaasilku wuxuu noqonayaa intii laguu qariyo shaygu uu lahaa inta qiimihiisa ay ka dhintay uun inaad tidhaha laysoo celiyo ila shaygu u baaba-ay tusaale ahaan toban bay ka dhintay tobankaa laysoo celiyo konton bay ka dhintay kontonkaa laysoo celiyo tacayana waxaa waajib noqotay cala lmushtari iibsada akhdul arshi nuqsaanta ay ceebtaasi keentay magudhowgeeda inuu qaato oo shaygii baa la qiimeynayaa waxaa la qiimeynayaa isagoo ceebtaa ka maran qiimihiis waa imisa tusaala waxa hi qiimihiis waa boqol intaa markuu leeyahna qiimihiis waa imisa oo sagaashan imisaa udhexeeya toban tobankaasaa loo celinaya shay la celiyaa maanta meeshii ma yaale aw ialaca ama waa daalacdee cala lcaybi shayga intiisiibuu daalacday shaygu iibsaday bacda zawaali milki lahaanshihii markuu suulay canhu shaygii uu ka suulay shaygii oo mulkigiisii ka baxay ayuu ceebtii ku arkay ceebtii shaygaasi uu lahaa markii uu hayay iibiyo ee la kala iibsan ama la kala iibsaday weli aan laga lagala soo wareegin waa masala muhima taasi ashayu almabiicu qabla alqabdi fi damaani lbaayic ganacsatada waa inay la socdaan shayga la kala iibsaday inta aan lala kala wareegin waa fi damaani lbaayic waxaa mas-uulkaa iibiya hadduu baaboo isagu ka baaba-ay qofkiina lacagtiisuu leeyahy wuu gubtay daad baa qaaday bahal baa cunay qofkii iibsaday lacagtiisii buu leeyahy mar haddaanu weli la wareegin anugu waan kaa iibiyey oo lacagtaydii baan qaatay ma soconayso ayib maba baabi'in shaygii laakiin xadatha fiihi cayb qofkii iibiyo weli haya oo qofkii iibsaday aanu la wareegin ayuu shaygii iiniyo ceeb yeesha ceebtaasi waxay raacaysaa iibiyaha oo qofkii mushtariga aha uu ku celin karaa wuxuu odhan karaa shaygii mar hadduu iintaa yeeshay iibkii waan ka noqday ama wuxuu odhan karaa ceebtaasi nuqsaanta qiimihiisa ay ku keentay hallay mag dhaw labada ta uu yeelanaya isaga ayaa u door leh waayo ceeb baa shaygii markaa uu lahaa intaan la kala iibsana ama markii la kala iibsaday intaan lala kala wareegin bay kusoo darisay laakiin qofkii shaygii ceebtaa wuxuu ka ogaaday isagoo mulkigiisii ka baxay oo maxay kaga baxay bibeycin buu kaga baxay uu sii iibiyeyba aw hayrihi ama waxaan iibinahayn sida addoon buu ah addoonkiibuu xoreeyey ama wuu waqfiyey shaygii ama cid buu u hibeeyeyba hibe aan hawaab lahayn lam yakun lahu uma banaano mushtarigii alabu larshi magdhow inuu dalbo ceebta magdhowgeeda inuu dalbo alaana imika waayo leannu lam yay-as tii hore miyaanay la mid ahayna ahayd hadduu shaygii baabao la mid maaha waayo toore shaygu markuu baabao waxaa laga quustay inay suurtowdo shayga qofkii in lagu celiyo lacagtiina laga soo qaato laakiin shaygii waa joogaa hadda isagabuu mulkigiisa ka baxay marka lagama quusan shaygii inuu mar dambe isaga kusoo noqdo oo dabeetana ay u suurto gasho qofkii inuu ku celiyo bisabab ilcayb walihaada uma banaana inuu magdhow qaato waa inuu iska sugo shaygaas bale inuu kusoo noqdo iyo in kale hadduu kusoo noqdo markaa ama shaygii ha ku celiyo ama ceebta iyo nuqsaanta magdhowgeedii ha dalbo waaye fain rajaca hadduu soo noqday almabiicu ileyh isagu kusoo noqdayoo shaygu iibiyu isagu dib u iibsaday amaba se wuu dhaxlayba ama waaba loo hibeeyeyba bacda dalika intaa dabadeed intuu mulkigiisa ka baxay kadib falow waxaa u banaanaya mushtarigii waxaa u banaan alraddu shaygaa inuu celiyo oo kii markii hore ka iibiyey uu ku celiyo mar haddii ceebtan dee xaggiisa uu kala yimi shaygan mar hadduu iintan xaggiisa kala yimi inuu ku celiyo aba hadda u banaan waxaa dhici karta waa masalo kale eh shay baa lagaa iibiyey shaygaa lagaa iibiyey iin buu lahaa aanad adigu ku ogeyn markaad iibsanaysid waxaa dhacday intii adigu aada haysayna mid kale u yeeshay maxaa la yeelayaa marka qofkii ma ku celinaysaa macaa tii agtaada uu ku yeeshay isaga ma u xambaarinaysa mise xal kalay leedahay masaladaasi xal kalay leedahay wa in xadatha buuri hadduu soo dariyo cinda almushtari ee fi shay shaygii la kala iibsaday cinda almushtari iibsadaa agtiisa hadduu kusoo dariyo ceybun aakharu ceeb kale mid horu lahaa oo iibiyaha uu kala yimi mid kalena wuxuu ku yeeshay iibsadaha agtiisa tacayana waxaa caymowday oo si gaara yacnaa waajib u noqotay ya tusaalu kane mithlu an yaftada waa sida inuu bikra jabiyo albikra addoontii marka hore bikriga ahayd oo addoon baa laga iibiyey addoontaasi bikri ba ahayd addoontii markaa ceeb buu ku arkay ay kala timi ninkuu ka iibsaday xaggiisa dee isaguna waa kan bikra jabiyo dee iftidaadkuna waa ceeb weeye qiimaheedii baa dhinmaya moogta tacayana waxaa caynowday oo si gaara u waajibay alarshu magdhow in la siiyey oo imtanaca raddu celintiina waa mamnuuc shaygii mar hadduu agtaadana ceeb ku yeeshay qofkii kuma celin karti waayo in adigii lagu dhaha waxba ma lihid waa darar iyo dhib bay adiga kugu tahi dhibkana lama ogolo laa darar walaa diraar buuhi nabigu alay isalatu wasalaam in shaygii oo agtaada ceeb ku yeeshay qofkii aad ku celisaana waa dhibaato isagii aada saarto aada usoo duday oo tii markii hore uu lahaa dee isagaa iska leh tan cusube agtaada uu ku yeeshay ka war haddaad tiraa dee aniga dhib bay ugu tahay dee isagana dhib bay ku tahay qaacidada sharcigina waxay odhanaysaa addararu laa yuzaalu bimilihi dhibka laguma suuliyo dhib lamida mid kasii darana dee hadalkiisaba daa shaygani inuu leeya baad ka cararaysa aduuna mid baad u yeeshay ama agtaada oo ku yeeshay oo qofkii kale aada loo ogoshay taa lama ogola magdhowun baa xaasilka ah marka wamtanaca raddu markuu leeyahy raddigu waa laba nooc celinta shaygii la kala iibsaday qofkii laga iibsaday lagu celiyo alraddu alqahriyu iyo alraddu hayru lqahri ama alraddu bitaraadi markaa qofkii hadduu isagu ogolaado uu yidhaahdo iska soo celi anaa ku qaadanaya macaa-iinta agtaada ku yeeshae shareecadu way ogosha laakiin ta uu leeyahay waa mamnuuc waati qofkii in lagu khasbo isagoon raalli ku ahayn lagu celiyaa mumtanica wuxuu yidhi fa in radiya hadduu raalli noqdo albaayicu iibiyihii bilcaybi ceebta hadduu raalli ku noqdo alxaaditdi ee mushtariga agtiisa soo darisay lam yakun uma banaano lilmushtari mushtarigii uma sugnaa dalabu larshi inuu dhaa shaygu waan iska haysanayo ceebta halay magdhabo oo sideedaba arshigu waa marka aanu suurtagal ahayn raddigii laakiin qofki isagaaba kula shaygii iska soo celi macaa-iintiisa iska soo celi marka inaad tidhaahdo maya waan haysanaya xaq uma lihin ceebta laga hadlao ceebtii qadiimka ahayd fain kaana hadduu yahay adaba oo masale kale alcaybu ceebta alxaadiثu ee soo dariyay cinda اlmushtari laa yucrafu inaan inaan la garanayn hadduu yahay mid aan la garanayn alqadiimu ceebtii hore ilaa bihi in isaga la sameeyo mooyaane ka kasri اbiطiik waa sida xabxabka jebintiisii walbayd iyo beedka jebintiisii naxwihima wixii la midee dee wax ku dahaadhnaayeen lam yumnac lam yamnac ee alcaybu ceebtaasi mancin mayso alradda celintii mancin mayso oo shaygii inuu iin leeyo lama ogaan karaba ilaa in kale loo yeelo isaga laftiisa xabad xabxabaad soo iibsatay hoosta inay ka quruntay inay qeydhin ka tahay inay hagaagsan tahay goormaad ogaan karta markaad daloolise iin aada u yeesho hadday dalooshatay iin bay yeelatay soo ma xabxab dee daloole dadku ma iibsadaan wakadalika beedkii oo kale goormaad ogaan kartaa hoosta inuu qaayis ka yahay inuu beed hagaagsan ka yahay markaad jebiso waxaa la mida wax kasta oo dahaar ku daboolan leh oo ilaa laga jebiyo aan la ogaan karin wax xag hoose ku jira jebintiina waa iin shaygii loo yeelay oo qofkii iibsade u yeelay soo ma wa inagii nidhi ceebta shaygu uu ku yeeshay mushtariga agtiisa waxa ay diideysaa inuu shaygii celiyo ceeb hore celintiisa uu ku sababeeyo laakiin suuradan iyada waa laga soo reebaya lam yamnac alcaybu alxaadiu intaa qofku shaygu u yeelay diidi maysa aradda celinta xabxabkiibaad daloolisay waxaad ogaatay inuu qaydi yahay ama inuu qurmayba waad ku celinaysaa hadduu ku dhaa soodigan dalooliyena dee sidaan ku ogaan karaa inuu xun yahay iyo inuu wanaagsan yahay daloolinta oo waddadii loo marayay in la kala ogaado wanaaggiisa iyo xumaantiisa beedkiibaad weel sidaa ugu jebisayo waabuu xun yahayba midibadaad ugu qaasad waa kana qaado maaa qolaftiisa oo soodigan jabiyey oo haddaa saan ku ogaan lahaa inuu beed hagaagsan yahay beed xun inuu yahay laakiin shardiga meesha yaalle muhimka wuxuu yahay ceebtaa qofka mushtariga shayga intaa uu u yeelay waa inaanay dheeraad ka ahayn zaa'id aanay ka ahayn inta lagu ogaan karo inuu xagga hoose ka hagaagsan yahay iyo in kale maalan xabxabkii fartaa in leeg haddaad dalooliso waxaad ogaan kartaa inuu xun yahay iyo inuu hagaagsan yahay labaabaad u kala dhigtay gebigiisiiba ma celin kartaayo ma odhan kartaa qaydi buu soo baxay maya waayo dee ceeb weyn baad ku samaysay oo aad ka badbaadi kari lahayd oo meel yar baad ka daloolin kari lahayd taasuu sheego wuxuu yidhi fain zaada hadduu ka ziyaado alcayb alxaadiu calaamaa qadarkii hadduu ka siyaado tumkinu ay suurtowdo almacrifatu garasho yacnaa la garto ceebtii qadiimka ahayd bihi isaga lagu garto falaa radda halkan celini ma jirto mushtarigii dee tacadi buu sameeyey xadgudub buu sameeyey wa shardu raddi celinta shaygii intu ay ku soo baxdee la celinayo shardigiisu waxa weeye an yakuuna inuu noqday araddu celintu xaasilan mid xaasila cala alfawri si degdega mid u xaasila waa inuu noqdo oo yabtulu raddu bitaakhiiri bilaa cudrin shaygiibuu qofkii iin ku ogaaday inuu celiyaaba u suurto gashay muu celin khalaas celin dambe ma jirto ma celin karo waa yahay waayo lanna waa khiyaaruna habata bisharci lidafci darari can ilmaalik fa kaana cala alfawr celintani waa ikhtiyaar qofkii la siiyey shareecadu ay siisay sababta loo siiyana ay tahay in dhibaato laga difaaco dhibaatada shaygaa iintiisu ay keenayso marka cala alfawr weeye ka shufca oo kale fa idaa kharow bilaa cudrin saqata xaquhu haddii cudur daar la-aan uu dib dhiga celintii xaqiisuu dhacay waa yahay haddaba cala alfawr xadkeedu waa maxay wa hada calaa xasabi alcaada oo lama odhanaayo hadduu shan daqiiqo la habsaamo khalaas inuu celiyo xaquma laha la odhan maayo shaygay ku xidhan tahay iyo shaygu sida waxa weeyaan uu yahay oo ashyaada qaarkood ayaa dee markiiba la celin kara waxaa kale ku xidhan tahay xaaladda qofka uu ku jiro iyo xilliga qofka uu ku jiro haddaad saq dhexe ogaatay meeshuna aanay aamin ahayn oo ilaa waagu intuu baryaaye dadku ay soo baxayaan aada la sugto dee taakhiirka noocaasi xaqii aad u lahayd inaad celiso meesha ka saari maayo adoo salaad ku jira ad ogaatay tusaale ahaan adoo wax cunayaad ogaatay adoo xaajo gudanayaad ogaatay deetana hawshaa kale aad iska sii wadatay muxuu xukunku noqonaya sidaa ka hadli doona arrin kaloo dheeraada ayuu sheegay oo wuxu uhi weyshidu celinta iyo iibkii inuu fasqiyey markhaati buu u samaynayaa fii ariiqi intuu waddada kusii jiro wiishidu wuxuu markhaati gelinayaa fii ariiqi intuu waddada kusii jiro ee uu qaadiga kusii socdo ama qofkii dee alaabta uu ku celinaayey cadlayni laba nin oo cuduula amaba sadee nin iyo laba dumara ile umuurtii maalka ayay tani ka mid tahay oo waa inta dee intaasuu awoodo intaa wuu awoodaa qowl kale wuxuu leeyahy maya laa yalzamu lishaad inuu markhaatiyaal u yeelaa waajib kuma aha waayo inta uu qofkii raadinayo qof taqsiir sameeyey maaha laakiin waa muhim tani oo muran bay meesha ka saaraysa waxaa dhici karta qofkii inuu ku idhaahdo goormaad ogaatay inuu shaygani iintan leeyay waktigii baad u sheegtay tana wuxuu ku yidhi adoo iinta ku ogaaday baad iska sii haysatay war adaan kugu soo socday maya waxba kama jiraan laakiin haddaad markhaatiyaal u samaysay markii aad aragtayba hadhow aad ka gar joogtaa markhaatiyaashii baad soo kaxaysanaysaa war maydiin sheegay shaygaasi inuu iintaa leeyahay oo iibkii aan fasqiye ha ad dhegayso waa lagu kala saaraya falow carafa buu ihi hadduu garto alcayba shaygii laga iibiyey iintiisa wa huwa yusali waxaal huwa isagu yusalli uu tukanayo salaaddii baaba ku jiraaba salaaddii buu ku jiraa shaygii iintiisiina wuu gartay wuu ogaaday isagoo salaaddii ku jira ama fara ha noqoto salaado ama sunno ha noqoto sunaha laftiisa inuu ka baxaa waajib kuma ah si uu shayga u celiyo aw carafa ama ceebtii buu gartay wahuwa yaakulu xalu isagu yaakulu uu cunayo wax cuntadii uu dul fadhiyo aw carafa ama ceebtii buu gargartay wahuwa yaqdi xaajadu isagoo xaajo gudanaya aw carafa ama ceebtii buu gartay leylan ay fii leylin goor habeennimo ah falow waxaa u banaan ataakhiru inuu dib dhigo celinta ilaa zawaali lcaaridi shaygaa soo dariya ilaa uu meesha ka baxayo dee ilaa waagu uu baryayo ilaa cuntada u dhamaysanayo ilaa salaadda waxba inuu dhamaysanayo waayo markan qof taqsiir sameeyey maaha waa qof wax dee daruuriya ku mashquulsanaa ayuu noqonayaa salaaddii waayo ka warrama hadduu dheereeyo idaa tawala salaa ama musqushii buu iskaga jiraa isagoo xaajadii dhamaystoo maantao dhan buu iska ducducanaya ama istijadu iskaga celshanaya waxay leeyihin waa xasab alcaada waa inaanu inaanu dhaafin oo salaada markuu tukan jiray ee hore intuu gaadhsiin jiray waa inaanu ka dheerayn hadduu intuu gaadhsiin jiray ka dheerayo tusaalahaan shan daqiiquu ku dhamayn jiray salaatu duxihiisa dabeetana isagoo salaatu duxii ku jira ayuu shaygu iibsaday in ku ogaaday salaatu duxii buu dheereeyo labaatan daqiiqu ka dhigay khalaas ma celin kara shaygii waayo dee shantii daqiiqo inuu salaadiisa horeba uu ugu dhamayn jiray inuu ku dhamaystaabee kadibna uu celiyo taqsiir buu sameeyey halka cuntaduu tusaale ahaan tobanka daqiiqo ku cuni jiray ayuu saacadii iska dul fadhiyo uu iska miishmiishay xaqiisii u dhacaya yasqutu xaqu fi rad xaajo gudashaduna waa lamid waayahay bishari tarki listicmaali celinta waxaa shardi u ah isticmaalki inuu ka tago walintifaac iyo intifaaci shayga ku intifaacayay oo mar allaale markuu shaygaa ceeb ku ogaado go-aanna uu ku gaadho qofki inuu ku celiyo shayga isticmaalkiisi iyo ku intifaaciisi waa inuu joojiyo hadduu shaygii iska sii isticmaalo ama uu shaygii ku intifaaco xaq uma laha inuu celiyo waayo isticmaalkiisi iyo intifaaciisu wuxuu calaamad u yahay anahu radiya bihi maca caybihi inuu raalli ku noqdo isagoo iintaa leh mar hadduu raalli ku noqdayna saqata xaqu fi rad xaqii celinta u laha meesha uu ka baxay taasuu ka tafriiciyo wuxu uhi fain akhara hadduu celintii dib u dhigo mutamakinan xaalo uu yahay mid celintu ay u suurtowdo saqata waa dhacay alraddu baa dhacay celintii qahriga ahayd ee uu ku khasbi karaayo sharcan qofka asalkuna fi lbayc waa aluzuum inuu laazimiyo sidaa lagu kala fulay wa saqata waxaa kaloo dhacay alarshu magdhow inuu dalbo oo nuqsaantii qiimaha shayga ceebtu ay ku keentay inuu dalbo wa kadalika hadduu shayga isticmaalo oo kusii intifaaco isagoo ceebta ku ogaaday xaqii waa dhacay uu lahaa inuu shayga celiyo dalabul arshi labadiba waxay ka soo gaadhsiiyaan addoon buu iibsaday ceeb buu ku ogaaday maruu ku ogaaday kadib buu ku uhi naawilnii alidaawa waysada ii dhiib intaasoo qura waysadii buu udhiibay khalaas ma celin kara adduunka isticmaalkaasi iyo intifaacaasi wuxuu daliilaya inuu raalli ku noqday isagoo ceebtiisale markaa ma celin karo arrintaasina aada bay muhim u tahay oo dad baa intay wax iibsadaan in ku ogaado deetana way iska isticmaalaan kadibna waxaa ku dhalata shaygii inay celiyaan iyagoo ceebtaa hore xujiyo daliil ka dhiganaya wa taxrumu waxaa xaaraana bu uhi atasriyatu baa xaaraana farcun wa taxrumu waxaa xaaraana atasriyatu neefkii la iibinaayey ee irmaanka ahaa in la gaaxiyo oo caani markaa lagu daayo aan la lisin si uu ugu muuqdo inuu yahay neef caana badan oo nabigu alayh الsalaatu wasala laa tasuru laa tusuru alibila wاlghanama geela iyo ariga hagaaxinina maanaa lilbeyc baa looga jeedaa de haddii kaleo aan la iibin ahayn qofku hadduu doono habeenkii buu iska dayn karaa subxii buu wada maali karaa haddaanay neefka caanu dhib ahayn laakiin xadiidku wuxuu ku saabsan yahay haddii la iibinaayo waxaana tusinaya faman ibtaacaha bacda dalika qofka iibsada intii la gaaxiyey kadib fainuu bikhayri nadarayni bacda an yaxlibahaa saasuu yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam markaa qofkaasi qof kish sameeye buu noqonayaa waxyaaba badan baa lamida taas haddii neefkii sonkor la waraabiyo ka waran ama milix say sameeyaan reer miyigu markay xoolaha soo iib keenayaan neefkii wuu xalxalaya muxuu u muuqanayaa neef shilis buu u muuqanayaa mana aha dee dhabahan wuxuu yidhi wahiya tasriyadu an yashuda waa inuu xidho albaayicu iibiyo akhlaaf albahimati neefka la iibinaayo naasihiisa wayatruka uu ka tago xalba lisitaankeeda ayaaman maalmo liyagura suu u dago khayrahu cid kale bikahrati labani caanaa badnaantooda uu ugu dago caanaa gaaxinta waxa weeyaan ku yimi shardi maaha inuu xidho xataa haddaanu xidhin oo caani uu ku daayo lisitaankii uu ka tegey si uu neefku ugu muuqdo neef caano badan qof qish sameeya buu noqonayaa oo dambaabay faida alaca markuu daalacdo calayhi ay calaa tasriya calaa maa dukira min atasriya gaaxintaa la sheegay almushtari iibiyihii markuu daalacdo neefkiibuu lisay dabeetana wuxuu ogaaday mar labaadkii ama mar saddexaadkii inaanay ka dhab ahaynba caanuhu ee show caano lagu daayo ku ururo inay yihiin falahu waxaa u bannaan alraddu baa u bannaan inuu celiyo ayaa u bannaan neefkaa la gaaxiye laga iibiyey muطlaqan raddan celin oo muطlaqan sii daysan yaani ama ha lisa ama yaanu lisa shardigu waa maxay waa inuu ogaado un siyaab badan baana dee lagu ogaan karaa dadka ahlulkhibri neefka iyadoon la lisin bay ogaan karaan inay caanaha caanahani kuwii asalka u ahaa ay yihiin iyo neefkani inuu yahay neef la gaaxiye marka inuu ogaado ayuun baa shardiga laakiin xadiidku wuxuu sheegay lisitaan buu sheegay bacda an yaxlibahaa waayo isagoon lisin hadduu soo celiyo muran bay taasi dhali karta iyo maxaad ku ogaatay iyo neefka caanu waa ka dhab iyo bal xadiidku wuxuu sheegay xataa in muddo loo kaadiyo neefka waxaa dhici karta caanuba inay ka dhab ahaayeen marka hore laakiin u daltabyaystay xeraduu la qabsan waaye jawiguu la qabsan waaye deetana caanii buu yareeyey marka waa in neefka laftiisa ikhtibaar la mariyo waayo fain kaana hadduu yahay alraddu celintu bacda xalbiha markuu lisay kadib walabanu xaal alabanu caanina qad talaf talafa ay talifa ay baaba-een oo caanina uu cabay dee ama ay daateenba radda waa celin doonaa macahaa ay maca albahimati bahimada la jirkeeda saacan buu celin saacaasoo min tamrin timira bedela labani saacaasi oo bedelkaa caanihi waa goorma in kaana waa hadduu yahay alxayawaanu xayawaanku maakuulan mid hilibkiisa la cuno dee kay hilibkiisa uu xalaal yahay unba caanihiisuna xalaal yahay xayawaanaadka allaban waa taabicun lilaxm famaa xaruma laxmuhu xaruma labanuhu wixii hilibkiisa waa xaaraan iyo caanihiisuna waa xaaraan walihada dameeraha caanahoodu waa xaaraan alxumr alahliya soomaalidu waxay caruurta marka kixidu ku dhacday idhaahdaan saddex baa u dawa-a saddex laba ay xaaraan yihiin midna uu xalaal yahay laakiin iyagu ay xaaraan u yaqaaneen hilib bakayle bakayle haddii xaaraan ba u yaqaan lakin xaaraan maaha caano dameeraad iyo khamri subxaana allah carruurta khamri la waraabinaya ka war iyadoon dawo kale loo waayin xataa haddaan dawo kale loo waayin xataa haddii dawo kale loo waayo khamrigu xaaraan dawaba maaha nebiga alayh isalatu salaam sheegay wuu ku waabanayaaba ilmahoya waayahay marka xadiidka masalada ku soo arooray xadiidu abi hurayra bukhaariy muslim ay wariyaan saasuu tilmaamay jumhuur culamana saasay u sheegeen neefkii isagoon lisin hadduu celiyo dee waxba laguma laha hadduu lisayna saac buu celinayaa timiro ayuu raacinayaa waana saddex maalmood ayaana loo kaadinaya si loo ogaado neef la gaaxiye inuu yahay iyo inay wax kale ka khaldan yihiin ayib xanafiyada qolada la idhahda xadiidkan way diideen maxaad ku diideen waa xadiid aaxaada ba yidha adii xadiidka aaxaadka waxay shardi uga dhigaan raawigiisu inuu faqiih yahay xadiidkana abu hurayra warinaya kulahaayo faqiih mu ahayn wa hada bailun haddaanu abu hurayra faqiih ahayn cid faqiih ahayba ma jirto waxay kala yidhaahdeen xadiidkan wuxuu ka hor imanayaa qawaaciddii shareecada lagu yaqaanay oo ashay-u yudmanu bimilihi aw biqiimatihi shayga maxaa lagu mag dhabaa isagii oo kale ama qiimihiisii in tacadara raddu lmithl iminka ninkii lama odhan caani aad ka maashay in leeg celi lamana odrhan caani ha la qiimeeyo qiimahooda bixi caanuhu ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan ama ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaan waxaa la yidhi saac timira raaci waxaa laga saaca timirta xataa neefka inuu ka qaalisan yahay bay yidhahdeen kayfa yumkin hada say suurtagal ku tahy taas qawaaciddii shareecadu ka hor imanaya marka xadiidka waa radinaynaa bay yidhahdeen saxna maaha taas alxadiidu idaa saxa fahuwa qaacidatu binafsihi xadiidku mar hadduu nebiga ka ansaxo qaacido kaloo ka hor yimi la odhan maayo isagaaba qaacido iska socotaa sideeda u shaqaynaysa ibnu lqayim raximah llahu tacaala shubahadooda jawaab aada u qiimo badan buu ka bixiyey oo wuxuu yidhi sidan xadiidku uu sheegayo ayaa ah sida qawaacidda shareecada waafaqsan aslaxana ah waayo wixii waa caano neef laga lisayo soo maha haddii la idhahdo caanihii celi ama beddelkooda celi qofkii oo neefkii lagu celiyey oo taa marka horeba ka xanaaqsan marka horena dee waxbuu doonaya inuu muuseeyo tiibaa u socon weyday waxaa dhacaysa in la isqabsado madhaa neefkayga caano intan ka badan baad ka maashay intan magdhowga aad ii sido isna udhaamee intaasaan ka maala markaa si aanay taasi u dhicin shareecadu caanaha waxaa u yeeshay magdhow go-an si aanu hadalba u iman oo saacan min tamrin markaa isagaa ayaa qawaacidii shareecada waafaqsan wayaltaxiqu wayalxaqu waxaa haleelayo la xukuna bitasriyati gaaxintii fi radd xagga radinta waxaa kala xukuna taxmiiru wajhi ljaariyati addoontii la iibinayo wejigeeda in la caseeyo shaw iscadayntu ilaa waktigaa horeba way jirta ninbaa addoon buu iibinayaayo madowo waxbuu u marinayaa addoon cas bay u muuqanaysa waayahay wa taswiidu shacri baa la xukuna in timihii la madoobeeyo iyagoo marka hore tusaalaanta ciro ahaa oo qof dhalinyar uu muuqdo iyo wanaxwihimaa wixii shabaha wanaxwuhumaa iyo wixii shabaha oo iyagana waa waa la celin karaa marka dee addoontii la ogaado inaanay casaankan aanu ka dhab ahayna mid samaysa uu yahay ama timahani tilmaa tima ardafiisha la inay yihiin ama timahani kuwo la madoobay inay yihiin oo islaan cirowdaba ay tahay wayalzamu waxaa waajib ku ah albaayica iibiyaha an yukhbira inuu waramo almushtariya inuu u waramo fii beyci lmuraabaxati iibka muraabaxada la yidhaahdo bilcaybi ceebti waa inuu ku waramo alladii ceebkaasoo xadada soo dariyey cindahu agtiisa soo dariyey baycu lmuraabaxa waa baycun yanbani hamanuhu cala thamani alawal waa laba iiboo isdul yaal qof baa shay iibsaday waxbaa laga siiyey shaygii buu sii iibinayaa iibintaa labaad thamankeedu iyo waxa wax lagu kala iibsanayaa wuxuu ku dul dhisaya ka hore baycu lmuraabaxa macnihiisu waxa weeyaan qofku inuu shaygii ku iibiyo qiimihii laga siiyey ribxi macluumana uu saaray oo qofkan ka iibsanaya isla garanayaan tusaalahaan wuxuu yihi ishtaraytu hada bicasharatin farbax liya fiihi khamsan shaygaa toban baan soo siistay shan faa-iidaana ii saar macnaheeda waxa shan iyo toban iga siiso shan iyo toban iga siiso toban baa la iga siiyey shan faa-iidaana ii saar shan iyo toban iga siiso waana ii banaan muraabaxada waktigii hore la yaqaanayna taasee horta qofku sheega isagu inuu soo iibsado oo uu la wareego dabeetana intii laga siiyey isaga uu u sheego qofkii wixii ribxi iyo macaash uu saarayana u sheego oo iibku waxa weeyaan noocyo ayuu leeyahay nooc ka mida weeye baycu almuraabaxa laakiin maxaa shardiya inaanu ka been sheegin inta isaga marka hore laga soo siiyey ila iibka dambea ku dul dhisane oo haddii isaga shan laga soo siiyo dha toban baa laiga soo siiyey waa been qofkii hadhow markuu ogaadana wuxuu xaq u yeelana inu dhaa shanta kale iska soo celi ha masalada haddaba halkan uu ku sheegay waxay tahay aynu gebagabaynay qofkii shay buu iibsaday tobankaasaaba laga siiyey tusaale ahaan laakiin shaygu intuu hayay buu ceeb yeeshay qiimihiisii dhimaysa inuu dadkii u qariyo uu ku dhaahdo un maaha toban baa laiga siiyey ila qofku wuxuu u qaadanaya isagoo intaale in tobanka laga siiyey isagoo intaale toban uu ku baxo uu ku iibgalo waa inuu sheego u dhaa toban baa laiga siiyey laakiin la soco marka tobanka laiga siiyey intaamuu lahayn fa yaquulu wuxuu odhanayaa almushtari ishtaraytu waan iibsaday bicasharati maan ku iibsaday maala laakiin hase yeeshee xadaa waxaa soo dariyey cindii agtayda fiihi shaygii waxaa kusoo dariyey alcayb lfulaani ceebtaasuu yeeshay intii anigu aan hayey wayalzamu waxaa waajib ku an yubayina lahu inuu caddeeyo alajala muddada waa inuu caddeeyo aydan ku noqoshe oo shaygu waxaa laga yaabaa dee inuu waktigana qiimo maray waktigan kala qiimanu maray inuu jabo inuu kaco wali waa dhici karaan waa inuu idhaahdo waktigaasaan intaa siistay si uu qofkani ugu xisaabtamo ilaa hadduu toban sanadood ka hor tobanka siistay dee waa waxaa laga yaabaa inuu qiimihii isbedelaa laga yaabaa oo shayga qiimo dhacayba maanta dee shan uu marayo ama saddex uu marayo marka waktiguu iibsadayna waa inuu sheego kadalika haddii shayga uu ku iibsaday biljal waana ta uu ujeedo mualifku markuu le yalzamahu an yubayna lahu lajal oo shayga marka naqad lagu iibsaday marka amaa lagu iibsado dee isku mid maaha oo shayga marka naqad lagu iibsado wuu ka jaban yahay marka qofku waa amaahdo dadka ganacsatadiina in fara badan taa way sameeyaan marka haddii shaygoo mu-ajala uu iibsaday qofkaas qiimihiisu uu sarraynaya moogta waa inuu sheego u idhaahdo ishtaraytuhu biajal toban baa laiga siiyey weliba amaahan ku iibsaday marka qofkii muxuu garanayaa qiimihiisa asalka ay marka naqad lagu kala iibsanay aanu toban ka ahayn waxaa toban gaadhsiiya ay tahay amaahda qofkani uu ku iibsaday wallahu aclam sala allah calaa nabiyina mxamed wala ali wasaxbi waslama tasliima kaiira